Bulshada ku nool deegaanka Taraacas ee hoostaga degmada Xeraale ayaa wasaaradda waxbarashada maamulka Galmudug ka codsaday in loo dhiso dugsiyo waxbarasho. Bulshadan oo u badan reer miyi ayaa u baahan waxbarasho diini iyo maadi kuwaas oo haysta carruur gaaray wakhtigii ay waxbaran lahaayeen. Qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka Taraacas ayaa codsaday in loo hirgeliyo xarumo waxbarasho.
Halkaan waxaan ka diraynaa baaq. Baaqaa waxaan u diraynaa madaxweynaha Galmudug iyo wasaaradda waxbarashada Galmudug oo ugu horeeya wasiirka waxbarashada wasiir dhoorre annagoo reer Taraacasaa baan diraynaa geedkan hoostiisa ayaan isugu nimid oo fadhinaa inaan halkaa wax ku baranno ayaan go'aansannay adduunkii maanta wuxuu noqday waxbarasho oo wasaaradda ka codsanaynaa iskoolkii aan wax ku baran lahayn in waxa weeye haddii ilaahay koro ayna gacan qabato in yar baa ardada haddeer dadka meesha fadhiya wax yar baa dhigdhigta dhuumoodkan hoostiisay fadhiyaan waxaannu rabnaa in degdeg degdeg in wasaaraddu wax noogu qabato baan rabnaa
halkan waxaa fadhida carruur fara badan oo dugsigii dhammaysay oo wasaarad kale iyo waxbarasho kale oo hore aan haysanin wax hadda loo abaabuday oo dhowaanahan loo wadwaday mooyaane wax kale aysan jirin waana dad aad u fara badanoo tiradeeda waa aragtaan oo muuqanaysaa waxaan codsanaynaa marka iskuul inaan helno oo dadka xuquuqdii dowladda ay ku lahaayeen ay helaan taraacaso iyo deegaamo fara badan oo ayadaba la mid ah waxbarashay u baahan yihiin halkan waxaa ka jira baahiyo waxbarasho midda diinta waa dhigana laakiinse waxbarasho iskuul aan baan ka cabanaynaa hay-adda waxaan ka codsanaynaa waxbarashada inay iskuulla noo dhisto carruurta wax noo baraan codsiga bulshada deegaanka Taraacas ayaa imaanaya xilli carruurta deegaankaasi aysan haysan waxbarasho markii laga soo tago in waalidkooda wixii ay horey u barteen ay ugu dhigaan guryaha